yidhaahdo ay ku tartameen qaar qaarna waa ay kusiin xagga shalamboyta ay ku siiyeen magaalada hadda waxaa ku sugan shabaab baa ku sugan ka waran marka dadka ganacsatada iyo suuqii ma furmeen oo dadkii caadima u shaqaysanayaan kolley shalay wakti dambe ay ay barqadii hore ay soo galeen shalay waa iska fawda ay ahayd oo hataa meesha ay ka guuriyeen shabaabka waxay amisom yaa laqaysanayay jira laakiin magaalada way degan tahay ma jirtaa marka cabsi dadka ay qabaan oo ah in ciidamadii amisom dib ay usoo noqdaan oo meeshii dagaal uu ka dhaco walahi macquul waay maxaa jira shabaab iyo dawladda dhexe iyo amisom dagaal baa ka dhexeeya maadaama ay soo galeen waa laga yaabaa in dagaal uu dhaco oo ciidan kale uu soo galo mataqaanamisom ay kusoo laato waa macquul wey ilaa iyo hadda wax qaaxay ma jiro ilaa iyo hadda wax qaax ma jiro maleeshiyaadkii hore u deganaa ayaa muxuu ahay qaarkoodii ka baxay magaalada qaarna ayagii ay ku biireen oo mataqaana hadda ay la joogaan wax dhibaato kale oo shacabka laakiin waa adigu degeen marka kooxda al-shabaab xaggee xarumo ka dhigteen oy degeen meeshii oo ay amisom ka guurtay iyo dawladda hoose ayay digeen calankooda meeshay ka jirteen ay hadda ku sugan yihiin marka dadkan markii isbedel oo u dhacay oo ay shabaabka soo gashay qaar baa u banaan baxay oo mataqaanay maanta ay u taxabutumay shalay tawarar nimanka ay ka qaateen noocaas waa qaarna daawashay u tageenoo isbedelkii dhacay bay fiirinayeenoo iyo raggan soo galay bay ilaalinayeenoo saasay ku tageen magara waxaa iiga warantaa bal nawaaxiga magaalada iyo dhaqdhaqaaqyada baabuurtii ka bixaysay ama soo galaysay arrimahaas oo dhan hadda siday yihiin shalay magaaladu wadas bay ahayd ganacsiga hataa inta badan ma fureen laakiin wixii maanta ka dambeeyan baa la ogaanaa haddii ilaalia adi markaa banaanka u baxday saaka marka maxaa kuu muuqdo aad arkaysay ciidamo al-shabaab oo magaalada dhex taagan ma arag ha way joogaan magaalada inta badan faris magaalaha way joogaan laakiin xaafadaha ma ay gelin ilaa hadda ka dambeeyin baa magaalada furmaysaa insha allah kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan magaalada marka oo qadka telefoonka iigu waramayay